wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda maamulka puntland islamarkaana ee kaaladaasa hay-addaasi ku yuro fishar oo ka shaqeeyas arrimo horumarinta kalluumeysiga iyo degmada laasqore ee kadaafurtay barnaamijka maamul wadaaga ee kalluumeysiga barnaamijkun iyo weliba ku faa-iideysado doona iskaashatada kalluumeysatada konool ee degmada laasqoraya musdhaf maxamed maxmuud oo eemada hay-adda securo fishar ayaa ku hadalay muhiimada iyo lata maamul wadaaga ee kalluumeysiga waxaan u joognaa mas-uuliyiinta wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda iyo mas-uuliyiinta degmada laasqoray iyo annagoo ah mas-uuliyiinta hay-adda secure fisharis in aan saaka halkan ku asaasno ururka maamul wadaagga kalluumaysiga degmada laasqoray oo runtii ah urur aan isleenahay wax badan buu ka bedeli doonaa wanaagga iyo sida loo maamulo khayraadka badda ee degmada laasqoray sidaa ogtiin iskaashatada halkan ka dhisan iskaashatada halkan ka dhisan ayaa waxaa lagu dari doonaa insha allahu tacaalaa xubno ka socda wasaaradda kalluumaysiga iyo xubno ka socda degmada laasqoray maamulka degmada laasqoray taasoo keeni doonta in ururkaasi uu noqdo urur shaqo fiican insha allahu tacaala inoo qabta muhiimadaha ugu weyn oo ururkan inoo qabanayaa waxaa ka mid ah inay inoo maamulaan khayraadkaas aan isleenahay waa khayraadka ugu weyn ee badda oo ilaahayna siiyey oo dadka bulshadan sida ugu wanaagsan ay ugu maamuli doonaan faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid a ururkan inuu samayn doono insha allahu tacaalaa xiriir iyo shaqo wanaagsan uu la samayn doono bulshada iyo dowladda labadaba waxaa kaloo uu ka shaqayn doonaa dhowridda deegaanka waxaan ognahay baddeenna mashaakil badan oo dhinaca deegaankaabaa ka jira arrimahaana waa ka shaqayn doonaa wuxuu kaloo runtii ka shaqayn doonaa sidii dhaqaalaha loo kobcin lahaa waxaa ogtihiin degmadani waa degmo ku xiran dhaqaalaheedu uu ku xiran yahay kalluumaysiga haddaynaan si fiican oo sustainabala u maamulan hadha waxay imanaysaa de kalluunkeenniina inaynu weyno khayraadkeenniina uu meesha ka baxo taasna nolosheennii guud ayay saamayn ku yeelanaysaa marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaalaa hawshani hawl cusub ma ahan waxaan ka soo fulinay nidaamkan hadda waa management system waa system aan rabno insha allah inay xinoo maamulaan degmada bandarbaylaan hore uga soo fulinay haddaan nahay secure fisheries waana lagu liibaanay shaqooyin fiican bay qabtaan gudoomiyaha degmada laasqore cabdikariin yuusuf jaamac iyo gudoomiyaha iskaashatooyinka kalluumeysiga ee degmada laasqorey maxamed saalax yaa mahadnagan hay-adda securo fishar iyo wili wasaaradda kalluumeysiga aqoonta kalluumaysatada degmada laasqore waana arin aada muhiim ugu ah in xirfadooda iyo qalabkooda iyo wixii markaa loo heli karo ee laysla jaanqaado waxaan rabnaa in iskaashatada iyo kalluumaysatada dhammaantood ay sidaa muhiimadda gaarka ah leh ay isha ugu hayaan la shaqayntooda soo dhowayntooda waxaan halkan si diiran oo kaliya laaba ugu soo dhowaynaynaa magaalada ku magacaaban hooyada kalluunka soomaaliyeed ee degmada laasqoray waxaan si kaliya laaba oo diiran oo weji furan ugu soo dhoweynaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga khayraadka badda puntland maxaan ku raada kulankani uu noo qabsoomo waxaan leenahay waa idin sugeynay waa idin soo dhoweynaynaa wixii annaga naga maqnaa hadday shabaag tahay hadday tababar tahay hadday maxaan ku idhaahdaa mashiinna tahay diyaar baanu nahay waa idinku soo dhoweynaynaa